faahfaasin dheeraad ah ayaa laga helayaa maleeshiyo beelaad hubaysan oo shalay weerar ku qaaday xabsiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaan qeybta uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay puntland ugu yaraan hal ruux ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay dagaalkan halkaay dhaawacyo daran soo gaareen laba kale weerarkan ayaa maleeshiya hubaysan waxay ku ekeeyeen xabsiga magaalada gaalkacyo kuwaasoo doonayay inay maxaabiis ka furtaan gudaha xabsiga maxaabiista qaar ee la rabay in la sii daayo ayaa waxay ku xukunaayeen xukuno kala duwan kuwaasoo lagu soo eedeeyay falal la xiriira amni daro iyo dileel sida warka loo dhigay ayna soo xukuntay maxkamadda maamulka ee isku magacaabay puntland war ka soo baxay maamulka xabsiga ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen oo iska caabiyeen weerarka lagu soo qaaday halkaas ayaa waxaa dagaalku lagu dhex maray dableydii weerarka soo qaadayo ilaalada xabsiga wararkan helayno ayaa intaa ku daraya in xaaladdu ay tahay mid cakiran iyadoona ciidamo dheeraada lagu soo daabulay xabsiga si loo sugo amnigiisa ayna uga feejignaadaan in weeraro kale lagu soo qaado weerarkan ayaa muujinaya xiisada ka jirta gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyadoona xaaladda amni ee ka jirta puntland ay tahay mid adag gaalkacyo ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay faraha ka baxay amniga si gaara qeybta uu ka taliyo maamulka ee isku magacaabay puntland taasoo muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaatooyin kala duwan oo ay koow ka tahay aanooyin qabiil laga soo tabinayay